magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dhiirigelinta waxbarashada haweenka ku nool maamulka koonfur galbeed soomaaliya kulankan waa ay soo agaasimeen ururka dhalinyarada magaalada baydhabo ayaa waxaa ka qeybgali xubno ka tirsan baxda waxbarashada magaalada baydhabo iyo qaar ka mid a gabdhaha wax ka barto magaaladaasi duucaysane daacad guddoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada baydhabo ayaa ka warbixiyey muhiimada kulankan
wali farxadnin ah ini dhalinyarada magaalada baydhabo khaasatan gibro yaryar liinqobada tababar sare linkaqaado aqoontiyo iyo tayadiyo iyo khibradiyo oo waana laka dhiirigeliyo gibro yaryar ini walla bara mudnaan gaar elasi se isinba dareemo kortan gibrooy hor i gibroon aan anti casharka socdi maylaraa iso fadhi eeda maylaraa gibrogan walbadan anfalanqeeyan gibrogan eeda fikradiyo maylaraa iyo tayadiyo iyo aqoontiyo in isdhaafsadaan eedaan kama hasanin mahadbileeran walahan jeedayna wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda koonfur galbeed iyo ururka dhallinyarada koonfur galbeed iyo mashruuca bar ama baro qaar ka mid ah gabdhaha ka qaybgali kulanka ayaa dhankooda ka hadlay doorka uu kulanka ka qaadan karo waxbarashadooda barti wali la eray bulsho walbarti onoje walanbarsadaas daawmeel ha ka qorya akriisadaas mayleray nololee walbadanga ku kordhii korta hartada kiijee anfahaas nololatiidie anfahaas awlaadatiidie anfahaas dadka kiijee anfahaas dowladatiidie anfahaas langna makafayl walbarashalandha faaiidad badan angnata walbarashada maylerais haddii walanbaranaya damiin eta hadhow onogshe haddii walbarashuu sideer mala xisaabta ma korta maylahakiin dhikii may ha barati ma er korta waaye bajahal iyo awlaadii intee walbaratan maka dhiirigalansanaada korta maybanaadaas eeto iyaashan dayacamaayan sidii eeb walbarash darada ihanqaata ho laakiin iyo eeto gabar wal habarati eeto bulshada anfacaas dadshay anfacaas hadhow wala qabsadaas walaya barate ka shaqaysadaas waalidiintii ee anfacaas awlaadii hadhow walbarasho badeeraan awlaadii anfacaas reerdhii anfacaas nafsadii anfacaas eed iyadan ankafaylata inii walbarat qof kastiisa garagdanda jaamad qalin jibiyo way leeyaan maxad nagaya maalin kasta hooyaday hooyaday hooyaday leey yani hooyadaas kastaba meelmeelyakiinku tabaas male yani kumkiihaytananti walbarasho kookbiid gabartiya meeliya facashe yani inta hakubata faas on dhamgee qofka oo bawalbaroy yani meeli megelka maran marana lee hooyu hooyooyinkan abaashum guurmo een weel eray gabar sidee walbarashada qayb ankanaga korto mise qayb si kaalinsi ah waad korto sax een wayba kaalin waad kortay hadda tusaale ahaan een sanadooyinkii damba sanadooyinku hadda hore isku mid ma eh waayo hadda walbarashada gabri ka badan hadda jaamacadoose hadda jaamacadda baashalay meel markhaati ka haaye gabriin badanaay intaas meeshaan dhiirigelinta iyo bogaalinta iyo wacyigelinta iyo waxyaabihii lan sameeyey intii ka dhiirigelinana gabroogi walbarashadii mayba eeda meel la reeyay angaburaarigan caddaynkan eta masha allah hooyooyinkan ilaahay dhaaf meel faylaha ka deernuna maaha haddii hore dadki maridi hadalayn geeg wal maninta hadalayn kulamada noocan ah ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii loo dhiirigelin lahaa haweenka ku jira hayaanka waxbarasho